أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين slى اllه وsلm عlى نabiyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعdu waxaan soohaynaa tafsiru suuraةi الtowba casharkeenna wuxuu ka bilaabmaya caawa aayadda boqol iyo labaatan iyo saddexaad ee suuradda ka mid ah markii uu rabbi subxaanahu watacaala uu ka soo hadlay dadkii muslim yani mu'miniinta dhammaantood inaysan bixin oo qeybina ay baxdo qeybna ay joogto oo haddii nebigu uu baxaayo sala allahu calayhi wasalama qeybtii baxday oo nebiga raacday ay cilmiga nebiga intaa uu sheegayo ay kasoo barato oy kasoo xifdiso intii magaalada uu ku reebay si ay ugu sheegaan haddii nebigu uu joogayo oo ilaalo uu dirayana in la qeyb ay joogto si cilmiga rasuulku uu sheegayo sala allahu calayhi wasalama ee ay uga dhageystaan kuwii baxay markay soo laabtaan ay ugu sheegaan oo dadkaa marka muslimiintu ay noqdaan dad iskabaayo oo mar walba ay qeyb nebiga la joogto salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi waxaanan kusoo macnaynayna aayaddaas hore dalabulcilmiga cilmiga dalabkiisa in loo baxo iyo waxyaabahaana marka aayadda macnaheeda culimada waa ku fasireen kaas markii laga soo hadlay baa halkan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka hadlayaa iyadana in loo baxo jihaadu dacwa jihaadu dacwa marka wuxuu yahay jihaadkaa laba ah midna waa difaac oo muslimiinta ayagaa markaas yacni difaacay ku jiraan marna waxay tahay muslimiintii taag ayay leeyihiin oo ay markaa dadka dacwada hortaagan ay uga horwareejiyaan oo ay markaas yacni kusii fidaan dhulka si qasadku iyadoo uu yahay in ilaahay keliya la caabudo kaa marka waxaa la yidhaahdaa jihaadu dalab muslimiinta iyagaa wax raadsanaya markaas ujeedka muhiimkiisuna waxa uu yahay liiclaa'i kelimat illaahi liiclaa'i kelimat illahi ilaahay kelimadiisa inay kor noqoto oo dadka laga saaro addoonnimada ay is addoonsanayaan oo loo bixiyo inay ilaahaygii abuurtay addoommo ay u noqdaan midkaasina marka ummad walba oo awood iyo xoog yeelato mabaadi'deeda waa faafisaa xoogayna ku faafiyaan qaarkood meeshii aan marka lagaga hor yimaado oo aan laga rabin oo ay arkaan yacni madaafiicdooda iyo gantaalahooda iyo diyaaradahooda iyo dabaabaadkooday la tagaan si mabda-oodu u faafo marka wax islaamka lagu ceebeynayo maba ahanba ceebna ma aha waayo waxa islaamka uu faafinayo waxay tahay iyada liiclaa'i kelimatillah dadka sidooda xor ha u ahaadaan dhulkooda ayaga ha joogaan ha maamushaan laakiin ilaahay abuurtay ha caabudaan taladuna markaas lahum maa lilmuslimiin wa calayhi maa cala lmuslimiin haddii ay soo islaamaan aayaddan marka jihaadu dalabkay ka warramee bacdi nnaas baa waxay dhahaan islaamku jihaadu dalab wax la yidhaha ma qabo isdifaacid bisou qabaa oo kii dalabka iyo oo iyo ama jihaadu dacwa la yidhaha waa inkiraya iyagoo markaas ka cararayo armaa la yidhaahdaa waa maxay diintan hala dagaalamo sheegaysa maxay tahay bay isdhahayaan laakiin arrintaas kan ku ceebeynayaaba sameynaya iyadoo xun weliba aqbax yacni mimaa waxa la sheego ama taariikhdu ay soo joogtay mid yacni waxyaabaha ugu fool foosha xun iyagaa ka sameeyey markaad taariikhaha fiiriso afrika iyo latin america iyo waxay ka sameynayeen limaslaxatihim ay ugu duulayeen oo ay dadka u dhibayeen oo ay silsilado ugu xirayeen ay u addoonsanayeen ee ma ahayn limas yacni limaslaxati khaaliqihim khaaliqu samaawaada dadkan la baraa ma aynan ahayn sidee marka nin limaslaxati nafsihi inuu bani aadan gumaysto ku fakeray sidee buu u dhahayaa marka yacni islaamku waa maxay dagaalkan iyo iyo yacni diintan ku jirta iyo sidee shubhadaas looga isaga maba ahaynba qofkay ahayd waxaas inuu sheego inuu qarsado oo iska aamusay ahayd ile dadka caqliga leh waa arkayaan ayb laakiin kathiir mina ayaa wuxuu yahay diintiina ma yaqaano taariikhdiina wax badan kama yaqaano haddii uu yaqaanana waxaa weeyaan waa is wuxuu is leeyahay armaad afkaaraha guracan wax ku heshaa adiga marka aayaddan marka macnahaasay culimmadu marka uga hadlaan marka qaala tacaala allah wuxuu yidhi yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow qaatiluu la dagaalama aladiina kuwa yaluunakum idinsoo xigo oo idinla xiriiro la dagaalama min alkufaari gaalada xaal ay ka mid yihiin kuwaana walyajiduu ha heleen fiikum ay minkum idinka xaggiina ha ka heleen khildatan adayg iyo qallafsanaan xaggiina ha ka heleen oo naxariis iyo yaanay ka helin xaggiina waclamuu ogaada ana allaaha alleh maca almuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsada la jirkooda inuu ahaaday sidaa garta oo ogaada yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow qaatiluu la dagaalama aladiina kuwa yaluunakum idinsoo xigo oo idinla xidhiiro min alkufaari xaal ay gaaladii ka mid yihiin yacnii kuwa idinsoo xigo idinsoo dhow alimaamu dabari wuxuu yidhi meeshaan wa kaana aladiina yaluuna almukhaatabiina aayaddan dadkii lagula hadlaayay mu'miniinta ah dadka soo xigo oo dad ugu dhow oo gaalada yacni aayaddan dadkii lagula hadlayay waxay yowma-idin maalinkaa waxay ahaayeen arruuma ruum ayay ahaayeen liannahum maxaa yeelay ruum kaanuu sukaana shaam roomaanku waxay deganaayeen shaam dadka degan bay ahaayeen markaas madiine marka la fi markaasuu yidhi liannahum kaanuu sukaana shaami yowma-idin washaamu kaanat aqraba ila almadiinati min alciraaq madiine marka la joogana ciraaq iyo shaam shaamaa u dhow oo waddada madiine ka baxdee tabuuk iyo halkaa aado tabuuk waaba afaafka shaam waayo ee horaba oo dhankaa urdun iyo xuduuddeeda waaba shaam baaba la joogaa marka dadkii lala hadlaayey gaalada markaa kuwa ugu dhow waxay ahaayeen ruum oo ayagu markaas joogay shaam baynamaa madiina ciraaq waa ka fogeyd dhanka najdi iyo xaggaasay jirtaa ciraaq ayb fa amaa markaas saa saa ayuu marka wuxuu yidhi fa amaa bacda an fataxa allahu cala almu'miniina albilaad markii laakiin ilaahay mu'miniinta uu bilaadii dhammayd u furay fa ina alfarda calaa ahli kulli naaxiyatin qolo kastoo muslimiinoo gees deganba yacni faradkeedu waxa uu yahay fa ina alfarda calaa ahli kulli naaxiyatin qitaalu man waliyahum dadka iyaga la xiriira inay la dagaalamaan baa laga rabaa min alacdaa'i oo cadowga ah duuna alabcadi kuwa ka fog maya maa lam yudara ilayhim haddaan loo dhibaato gelinin ahlu naaxiyatin ukhraa dad meel kala degan min nawaaxii bilaadilislaami bilaadda islaamka ka mid ah haddaan loogu dhibaato gelinin maahane haddii dad ayaga ka fog oo muslimiina la haysto oo dhibaato lagu haayo markaas iyadu waa baab kale ayuu leeyahay fa in uduruu ilayhim haddii loo dhibaato geliyo lazimahum cawnuhum waxaa laasim ku noqonaysa inay dadkaa u kaalmeeyaan wa nasruhum inay u hiiliyaan liana almuslimiina yadun calaa man siwaahum waayo muslimiintu waa hal gacan ayaa waxa iyaga ka soo haray inay ka noqdaan la rabaa yacni maahan inay iyagoo kuwa deris la-ah cadow dilaayo oo baabi-inayo rafaadinayo kuwana rootiga inay ka goostaan ma aha naam rootiga rootigii u tagaayey ama u galaayay inay ka goostaan sax ma ahan ayb maxaa islaamnimada maxaa islaam yacni muslim marka lagu yahay inta la nool yahay haddaan loo kaalmaynin qofka walaalkaa muslimka ah ee dhibka ou haysto aadan u kaalmaynin oo cadowga ou haysto ayb aayaddan marka ibnu jariir sidaas u fasiray abu xayaan isaga marka wuxuu yidhi abu xayaan alandalusi ahiiruddiin kitaabka baxrulmuxiidka wuxuu yidhi fa jamaca aayaddan iyo tii ka horreysay allah wuxuu ku jamciyey min aljihaadi jihaada alxujati wa jihaad asayf aayaddii hore maa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafa falowlaa nafara min kulli firqatin minhum daa'ifatun liyatafaqahuu diinta in la barto ayay aayaddii hore sheegtay waa jihaadu alxuja iyo wuxuu ku jamciyey wa jihaad asayf tanna seeftii waa incam tii hore waa jihaad lxuja kanna waa jihaad sayf waayo qofka haddii aan la aqoonin diinkii waxba laga aqoonin xataa hadduu xoog leeyahay xooggiisa muxuu ku taraya waxba hadduusan ka garanaynin ayb haddii kale marka wuxuu noqonayaa un sidii nin yani waxay sheegaan bacdi alculamaa yani nin gaalada ka nin muslimiinta un ka mid a iska dadkan jahalada ah ayaa mid markaa yacni intuu qabtay meel ku qabtay iyo markaa toorey ula baxay markaasuu yidhi hadda islaam haddii kale waa ku dilayaa markaasuu yidhi maxaan dhahaa markaasuu yidhi ma aqaan waxaa dhihi lahayd hadday sidaa timaado waa dhibaatan waa islaamaya islaamka ii sheeg ma naqaan saan kugu sheegnay sax ma aha waa in marka diinkiina la barto awooddiina marka lagu dadaalo dadka awood muslimiintu marka awoodooduna inay marka ay xoogan tahay oo cadowgoodu ay iska celi karaan laba waajib waay oo muslimiintii la faray marka labadiibuu halkan ku jamciyey buu yidhi wa qaala bacdu yani wuxuu yidhi wa qaala bacdu shucaraa shucarada qaarkood baa waxay dhahen isla laftiisa waa abuxayaan laftiisa sida ku sugan kitaabka alixaadatu fii akhbaari karnaata wuxuu yidhi man laa yucadiluhu lqur'aanu kana lahu min asifaadi wabiidi lbatri tacdiilu qur-aanka qofkaunan toosinin yacni xariga yacni katiinadda iyo seefta cad ayaa toosin u ah waa in marka labada laysku hay laysku haayo ayb markaabuu wuxuu yidhi aayaddan marka wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafa buu keenay markaasuu wuxuu yidhi whakada kana almuslimuuna fi cahdi اlkhulafaa waqtigii khulafaa raashidiin muslimiintu saasay ahaayeen kulama staqara beladun lilslaam mar walbo muslimiintu beled u sugnaado oy dacwada geliyaan awood ku yeeshaan wakanat tujaawir wa kaana tujaawiruhu bilaada bilaadu kufrin beledkaana ay deris la tahay bilaadu kufrin kaana xaqan cala almuslimiina muslimiinta waxaa waajib ku ahaa gaswu lbilaadi almujaawira midda la deriska yacni kuduulitaankeeda walidalika ibtada'a alkhulafaa'u sidaa darteed khulafadu waxay bilaabeen bifatxi shaam ayaa laga bilaabay aqaaliinta shaam leanna iyadaa madiine u dhow uma alciraaq markii shaam laga soo jeestay ciraaqaa loo soo jeestay ciraaqeyn labadaba waa la qabtay ciraaq iyo waxa to uma faris ayaa loo jeestay iiraan ka bilow ilaa iyo yacni bilaadan midooda sovieti ka mid ahaa jirtay iyo afghanistan iyo dhulkaas oo dhan faris baa ku xigtay ayb uma nhanow ilaa misra masaray haddana kusoo laabmeen oo masaraa la qabtay uma ilaa afriqiya waqooyiga america iyo waqooyiga waxaan ujeedaa africa dhulkan tunis iyo libiya iyo dhulkaasa haddana islaamku uu qabtay uma alandalus dabadeedna andalus ayuu sidaas ku gaaray islaamkii xaggan barina waa u fiday xaggan galbeedna waa u fiday saaxibu taxriir watanwiir sidaasuu tilmaamay ibnu cashuur habkaasaana marka ay bilaadu ku kala muslimiintu ugu kala horeeyeen meel walbo ay tagaanna xadaarad iyo waxaa ka jirtay ilbaxnimo iyo aqoon ayay la tegayeen muslimiintu waana dhiiri gelinayeen ilbaxnimada ayb oo hadda qalcadaha andalus ka dhisan dhismayaalkii ay muslimiintu dhiseen iyo kuwa gaaladii ka dambayso krishtanku ay dhiseen kuwa muslimiintu dhiseenaa ka xoog badan oo aan cabsi looga qabin inay dumaan taariikh ahaan ay u hayaan kuwii ka dambeeyey mar walba dadka waa laga celiyaa xataa gelitaankooda ama yacni inuu kusoo dumo iyo waxyaabaa laga cabsadaa masar haddaad tagto masaajidii qadiimka ahayd waxyaabihii ay muslimiinta iyo qaabkay wax u dhisaayeen iyo waxaad dareemaysaa marka dad xadaarad leh oo cilmi iyo xadaarad iyo caqli meel walba geeyo dadka dadkaas ay u tagayaanna ka faa'iidaystay ahaayeen wixii markaa looga faa'iidi karo laakiin dadkan iska iska hayaacdada ah ee hadda islaamku u iskaga maga yacni iskaga magacaaban ee ma aad ma yacni zamankan dadka jooga ma ka tarjumi karaan islaamkii dhabta ahaa ma ka tarjumi karaan ayb sidaasuu marka yaa aayaddan marka ka tilmaameen walyajiduu ha heleen yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyow qaatiluu la dagaalama aladiina kuwa yaluunakum idinla xiriiro oo idinsoo xigo min alkufaari xaal ay gaalada ka mid yihiin walyajiduu ha heleen fiikum ay minkum idinka xaggiina ha ka heleen khildatan adayg adayga marka waxaa laga wadaa dhiiranaan iyo inaad dagaalkooda u adkaysanaysaan iyo shiddo haydinka heleen asalka khildada waxaa loo isticmaalaa wixii jir ah jir ah wixii jurmilebaa adayg loo isticmaalaa wastuciirat hunaa lishiddati isticaaraha hadda halkan ku jirta oo shiddadaa marka loo caariyeystay fil xarbi dagaalka in loo adkaysi in loo yeesho ayaa loo soo caariyeystay marka de diintu saasay ku faaftay oo de meeshii dacwadu waana lagu qancayay shareecada meelihii kalena marka dadka dantooda yacni lagu sii waday oo mar walba masaalixday dhammaystiraysay meeshay maslaxa ka jirin maslaxay la imaanaysay wahaakada marka hadda waxaan joognaa waqti na yacni nasiib darrada taallo iyo waxyaabaha aan aad ula loola yaabo waxay tahay xilli waxaan taagannaha hadda la yidhaah bilaaddii muslimiinta iyo dhulkii muslimiinta ee dadka joogay boqolkiiba boqol ay muslimiin ahaayeen kiniisadaha laga sameeyo oo meelo macaabid wathaniyiin ay wax ku caabudaan sida la ay leeyihiin cibaado ma aha waxaase ha loo sameeyo oo qaanuun ilaaliyo oo yacni xifdiyo ha loo sameeyo oo inta loo codeeyo berri yacni marka calaa xuriyatin ay markaa lagu dhisto kiniisadihii iyo meelihii kale ee markaa mushrikiinta wathaniyiinta ay macaabidda ka dhigtaan ha laga hirgeliyo dal xaaladiisu ay tahay boqolkiiba boqol dadkiisu muslim ay yihiin hal halka xaboo diinka ka baxay wax macnaa leh tira male kaasna meelaha wax macnaa kuma fadhiyo hadda marka waxaan maraynaa islaamku awal ha faafee ayaa aayaddu ay leedahay hadda innaga ina lagu soo faafo oo dad annaga weliba noo eg oo mas-uuliyad sheeganaa ay leeyihiin waxba ma dhibaysa arrintaas muslimiintaba masaajidaa laga siiyey dhulkaas gaalada walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illaahi fayasubu llaha cadwan mid daliishanayaan arkayan bal diinka mau iska dhaaf diinka ilaahay walba mau iska daaya hadduu waxyaabaha qaar sameynana aayadda maxay ka hadlaysaa aalihada gaalada ha caynina saysan ilaahay u caayin adiga dhulkaaga inaad yacni aada codayso oo tiraa kiniisad ha laga dhiso iyo aayadda maxaa isku galaynana maxaa iska galaynaa kiniisad macnaheedu waxay tahay goob ilaahay lagu caayinayo hadda ka horna waan ka hadlay cibaado laguma sameeyo kanaa-ista waxaa lagu sameeyaa masaba lilaahi cay ilaahay la caynaya lagu sameeya waayo ilaahay baa naag yeeshay cunugow dhalay waxaan ahayn miyaa lagu haayaa kiniisaduhu naam ciise waa wiilkii ilaahay baa lagu haayaa ilaahaan idinku dhaariyay arrintaas caay ma tahay mase maaha ilaahay caay ma ku tahay mase kuma aha allah sheegaya fii suurati maryam ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi yatakaadu samaawaatu yatafatarna minhu watanshaqu lardu watakhiru ljibaalu haddan sababta maxay tahay an dacow lilraxmaani walada an dacow lilraxmaani walada wmaa ynbagii lلraxmani an ytakida walada in kulu man fi الsamaawaati wاlardi ilaa aati الraxmani cabda ise waa ilaahay addoonkiisa wiil ilaahay in la dhaho meel noocaasaan anigu samaynaa ilaahay lagu caayaan dhisaa dhulka ilaahayna waa ku noolaanayaa dad muslimiinana sidaasaan yacni aan aan ku maamulayaa oo aan nin sharaf leh aan ku ahay waxaan markhaati ka nahay ilaahayna markhaati ka yahay oo rasuulkii ilaahayna uu tilmaamay waxa noocaasa wax sharafa inayna inayna lahayn dadka dhexdeedana in sharaf loogu yeelo waa dembi qofkii qofka sidaa ademb yacni u yeelo sharaf muslimiinta dhexdeeda ugu yeelo meel xunuu ku socdaa laa kooxaysa in la fiiriyo maaha walaa qabyaalad in la fiiriyo sax maaha diinkeenna waa ka weyn yahay qabyaaladda qabiiladeenna waa ka weyn yahay innaga qabiilada aan nahay iyo diinka diinka ilaaha weyn nacam ninkii ay qabiiladiisu diinka kala weyn tahayna isagay u taallaa nacam ilaahay dhulkiisau ku nool yahay rabbi baa ka awood badan siduu u dulleynayo isagaa yaqaan ilaahay subxaanahu wa tacaala laakiin dadka muslimiinta inayna raallina ka noqonin qof allaale qofkii gacan ku yeelo karo waxaas inaynan suuro gelinna hadduu hakrado waa dembaabaha nacam ayb dhulka waxaa loo qaybiyaa saddex qeyb dhulka saddexaa loo qaybiyaa dhul muslimiin awalba muslimku oo magaalo oo muslimiintu ay aasaaseen waxaa la yidhaahdaa madiinatun masaraha almuslimuun muslimiintaa magaalo ka dhigay dhulka noocaas oo kale ma bannaana in kiniisad laga dhiso waana bil itifaaq khilaaf wax ku jira ma aha dhulna islaamku dagaal iyo xoogow ku qabsaday dadkooda waa la muquuniyey wax kiniisad iyagana lagama dhisi karo kuwa ku dhisanna waa la burburina hataa mar haddii xoog lagu muquuniyey dhulka saddexaad waxay tahay dad lala heshiiyey oo isdhiibay kuwaa iyaga marka isdhiibay dhulkii muslimiinta gacanta oo u galay iyagii waa isdhiibeen kuwan yacni dadkii deganaayay gaalada ahaa markaas haddii mar sulxi iyo lala galay inta kiniisadaha markaas ku taallo sidoodaa loo daynaa mid dambe lagama dhisi karo iyadana lama tar tarmiimin iyo waxaas looma ogola inta la ququrxiyo iyo dayactir iyo loo ogolaan maayo ha iska baaba-do marka dambe dhacdo sulxigaa la ixtiraamaa xoogaa baashiina marka waa baaba-e marka hadaanba la dayactiri karin oo aan wax in loo sameeyo aan loo ogolayn xukmul islaam marka kutubayna ka qoreen culimada muslimiinta nacam kutubaha laga qoro masalo ugub ah ma ahan nacam oo cusub ma ahan nacam dhulkan hadda marka annaga aan joogno saddexda qeyb qeybtow ka gelaa waa magaalo dad muslimiina ay magaalaysteen waay nacam kiniisaduhu waxaa ka dhisay gaal soo duulay oo aan kulli isku waafaqsannahay inuu ahay gumaysi inuu inta u yimid ha ka dhistay see marka tanjiirta in la baaqi yeelaaba xaaraan ahayn nacam tanjiirtaha xaaraama in la baaqi yeelo mid cusub ka shaqaynteed iyo sacinteed waa qalad qiyaaska la ysaga qiyaas qaadanayo masaajidda wadamada gaalada muslimiinta looga ogolaaday annagana aan inta uga ogolaano waa qiyaas aqbax qiyaas waayo qiyaaskan ugu xun waayo waayo waxaa laysaga qiyaasanaa meel ilaahay lagu ammaano lagu weyneeyey iyo meel ilaahay lagu caayo hadhow qofku inuu yidhaahdo maaha aday hadduu yidhaahdo qof muslima aday kula tahay inay ilaahay caynayaane ayagu lama aha ayagu ictibaar male adiga maadan aaminsanayn qofkii dhaho ciise waa wiilkii ilaahay inuu ilaahay caynayo haddaadan aaminsanayn ood sidaas cibaado u aragto adaa gaal ahdeen nacam adaa diinkii ka baxaya soo maha nacam yacni masaa-isha dadka aan aqoonta u lahayn haysan ka hadlin hadday rabbi cabsi alla ka cabsi uu ku jiro haddii dad wax isku falaa ay jiraanna waxyaabaha noocaas oo kale la nooleynaayo mashaacirta wataniyaadka iyo kiniisadaha iyo la nooleeyo iyo waxyaabaha in laga fogaado hadday sharafe haddii wax un sharaf la rabo haddii kale ummaddu dadku hadda waxwaa qoraan wax walba waa la rikoor gareeyaa sidii shalay maaha nin walbo waxa u u rikoor garaysan ama taariikhda u galay unbaa bani aadamkuna ay ogaanayaan ilaahay hortiisana berri ou la tegayaa marka taa marka aayadda maqsadka aayadda iyo maqaasid daan aan sheegayna waa kala duwan yihiin nacam ilaahay marka wuxuu leeyay dacwadii meel walba hala gaarsiiyo halkanna marka caydii ilaahay hala keeno dhul dacwadii lagu nadiifiyey oo nadiifsan hala wasakheeyo laba maqsadoo iska soo horjeeda waa nacam mana fahmi karna wax dowladnimo iyo waxaas iska galay hadda nacam masaalixda dadka in laga laga shaqeeyo waa iyo baahida dadku ay qabaan nacam ma kiniisada in la sameeyo maa lagu noqonaa ummad loogu noqonaa wax fiican iyo hoggaan iyo miyaa loogu noqonaa wax iska khuseeya male keliya waa shaydaannimo wax kale ma aha ayb marka allah wuxuu leeyahay yaa ayuha oy aladiina kuwii aamanuu rumeeyo qaatiluu la dagaalama aladiina kuwa yaluunakum idinla xiriiro idinku dhow min alkufaari xaal ay gaaladii ka mid yihiin walyajiduu ha heleen fiikum ay minkum idinka xaggiina ha ka heleen khildatan adayg waclamuu ogaada ana allaha alle maca almuttaqiina inuu kuwa alla ka cabsada la jiro marka waclamuu ana allaha maca almuttaqiin waxay tahay waayqinuu yaqiiniya cinda qitaalikum markaad dagaalamaysaan iyaahum iyaga la dagaalamaysaan agteeda ana allaha macakum alla inuu idinla jiro wahuwa naasirukum inuu idin gargaarayo calayhim korkooda idinka gargaarayo in itaqaytumullaha haddaa ilaahay ka cabsataan waxaa wakiftumuuhu aad ka baqdaan maxaa uga baqaysaanna biadaa'i faraa'idihi faraa-ishiisa in la guto waijtinaabi macaasiyihi macsidiisa laga dheeraado fa in allaha alle naasirun ku gargaarayo waay man itaqaahu qofka isaga ka cabsado wa muciinuhu ku u kaalmaynayo waayo alle waidaa maa unzilat suuratun faminhum man yaquulu ayukum zaadathu hadihi iimaana waidaa maa haddii unzilad lasoo dejiyo suuratun suurad haddii lasoo dejiyo fa minhum munaafiqiintii man ayaa ka mid a yaquulu dhahayo ayukum kiineebaa zaadad ay suuraddani u kordhisay hu isaga ayukum kiineebaa zaadad ay u kordhisay hu isaga haadihi tan ay u kordhisay iimaanan iimaan ay u kordhisay yay iimaan u kordhisay suuraddan hadda soo degtay fa ama aladiina kuwii aamanuu rumeeyey fa zaadathum waxay u kordhisay suuraddii iimaanan iimaan bay u kordhisay wahum iyagu yastabshiruuna kuwa bishaaraysanayo wa ama aladiina kuwa fii quluubihim quluubtooda maradun jirada ay dhexdeeda tahay oo shakiga uu ku jiro fasaadad way u kordhisay suuraddii hum iyaga rijsan qurun ayay u kordhisay najaas madmuuman xaal loo dumay kaas oo madmuuman dhe loo dumay rijsiga oo madmuuman loo dumay ilaa rijsihim iyaga rijsigooda iyo qurunkoodii loo lagu darayo loo dumay wamaatuu way dhinteen walxaal hum iyaga oo kaafiruuna gaalo ah labadan aayadood rabi marka wuxuu tilmaamayaa munaafiqiinta sida ay ugu jees jeesayaan diinka oo marka ilaahay wuxuu leeyahay waidaa maa haddii unsilad lasoo dejiyo suuratun suurad haddii lasoo dejiyo fa minhum fa min almunaafiqiina damiirka munaafiqiinta u laabana siyaaqayana waa laga garana fa minhum munaafiqiintii man ayaa ka mid ah ay fa min almunaafiqiina man ayaa ka mida yaquulu dhahayo muxuu u dhahay istihzaa'an jees jees dartiis jees jees dartii ayay waxay u dhahayaan ayukum kiineebaa zaadad ay u kordhisay hu isaga haadihi tan soo degtay yacnii suuradda soo degtay iimaanan ay u kordhisay yay suuraddan suuraddan soo degtay yay kiineebay iimaan ku kordhisay marka laba macnoba waa ku jiraa ayaga dhexdooda inay isdhahayaan istihzaa dartiis ay marka leeyihiin suuraddii hadda soo degaysay horta yay iimaan ku kordhisay ayagaa isdhahayo bacduhum libacdin qaarkood qaarka kale ayay u dhahayaan waqiila waxaa la yihi waa caam oo ayukum zaadathu hadihi iimaanan munaafiqiintii iyo muslimiintii labadaba ayay ku odhanayaan oo waxay leeyihiin yay u kordhisay suuraddaani iimaan marka alla wuxuu yidhi fa ama aladiina kuwa aamanuu rumeeyey fazaadathum suuraddii waxay u kordhisay iimaanan bay u kordhisay wahum iyaguna yastabshiruuna waa bishaaraysanayaan marka meeshaa waxaan ka qaadanaynaa masalada ah iimaanku inuu ziyaado iimaanku waa ziyaadaa waayo allah wuxuu leeyahay markay suuradii soo degto dadkii mu'miniinta ahaa iimaana usii kordho iimaanku marka haddaan dhahno waa tasdiiq macnihiisa luqada tasdiiq waayo haddii la yidhaha marka suuraddan hadda soo degtay markay soo degto mu'miniintii waa rumaynayaan soo maha suuraddii soo degtay bay rumaynayaan iimaanka waa ziyaada ma u ziyaaday marka amaraa ku jiro sharcigu wuxuu reebayaa ku jiro waa ku dhaqmeen waa ku camal faleen iimaana u ziyaaday leanna camalku waa iimaan iimaanku waa tasdiiq yacnii ictiqaad qalbi ah qowl bilisaan carabka wax looga dhawaaqo iyo jawaarixdoo laga camal falo marka suuradi markay timaado waxay la imaanay iimaan caqiido qalbigaa laga ictiqaadinaa suuradda waa la rumayna amar iyo nahyi baa ku jiro waa lagu camal falaa wax in lagu qowlo ay tahay baa ku jira waa lagu qowlayaa iimaankii dhinac walba waa ka ziyaada marka aayaddan marka waxay daliilu tahay ana aliimaana yaziidu iimaanku inuu ziyaadayo biaaca qaar baa marka waxay yidhaahdaan tasdiiqi ilaahay ee qofka uu rumaynta uu sameeyey sidee bay u kordhaysaa rumayntu hadday rumayntu naaqistase sow shaki ma imaanayo mayaa la leeyahy adiga laftaada isku tasdiiq ma noqonaysid xaaladaha qaar adoo ilaahay asal ahaan rumaysan yacni yaqiin ku qabo alle rasuulkii rumaysan haddana markaad aragto intaad fakerto koonkan ku fakerto qur-aanka akhriso macaanidiisa aada fahamto sidii hore ma tihid waxbaa kuu kordhayo waa kororsiimaa imaanaysa marka awal gaal maadan ahayn shaki kuguma jirin laakiin xaalaadkiibaa marka waxay keenaya inay iimaanku waa kordhayaa daacadaas iyo ayuuna markaa uu ku kordhayaa markaa tasdiiqii saas u kordhaa ee camalkiina waa ku kordhayaa mu'miniintii marka fasaadathum waxay u siyaadisay suuraddii iimaanan iimaan bay ku siyaadisay wahum iyaguna yastabshiruuna waa bishaaraysanayaan wa ama aladiina kuwase fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda maradun jirada ay ku sugan tahay kuwa quluubtoodu jiran tahay shakiga iyo nifaaqa uu ku jiro fasaadad suuraddii way u kordhisay hum iyaga rijsan qurunay u kordhisay ilaa rijsihim maca rijsihim lala qabo qurunkoodii hore lala qabo marka ilaa bimacnaa maca waa laga laqbay karaa waxaa kaloo la dhihi karaa ilaada waxaa la qadara waxaa la dhahayaa marka rijsan bay u kordhisay qurun qurunka oo madmuuman loo dumay lagu daray ilaa rijsihim rijsigoodii qurunkoodii loo geeyey lagu daray qurun bay u kordhisay qurunkoodii hore loo geeyey oo lagu daray ilaa awalba munaafiqiin shakisanay ahaayeen suuraddaanaa timid waa sii shakiyeen qurunku waa sii ziyaadaa marka ayb marka kufriga laftiisuna waa inuu ziyaadayo ayb ayb wamaatuu way dhimanayaan walxaal hum iyaga oo kaafiruuna gaala abay dhiayb awalaa yarawna anahum yuftanuuna fi kuli caamin maratan aw maratayni uma laa yatuubuuna walaa hum yadakaruun awalaa yarawna marka meeshaan intaanan ka bixin aayadahan iimaanku inuu ziyaado iyo ka hadlayo cumar bnu cabdilcasiis baa waxaa laga wariyey inuu yihi ina liliimaani sunanan iimaanku wuxuu leeyahay sunnooyin wa faraa-ida iyo faraa-id faradyaal man istakmalahaa qofkii dhammaystirto faqad istakmala aliimaan iimaankiibuu dhammaystirtay waman lam yastakmilhaa qofkaan taam yeelaninoo dhammaystiraninna lam yastakmil iliimaan iimaankii ma dhammaystiranin markaa salafkuna saasay ahaayeen iimaanku inuu ziyaado nuqsaamay qabeen awalaa yarawna miyaynan arkaynin annahum iyaga yuftanuuna in la fidnaynayo fii kulli caamin sanad kasta dhexdiisa maratan kol in la fidnaynayo hal mar oo la imtixaanayo ow amase maratayni laba jeer in la imtixaanayo uma markaa dabadeed laa yatuubuuna ma soo noqonayaan walaa hum mana ahan iyaga yadakaruuna yatadakaruuna kuwo waansamayaan maaha laba qiraa'aa ku jirta aayaddan xarafkan awalaa yarawna xamse iyo yacquub waxay aqriyeen awalaa tarawna waa khitaab marka awalaa tarawna miyaynan arkaynin idinka mu'miniinta marka lagula khitaabayayo alla wuxuu leeyahay awalaa tarawna miyaynan arkaynin ayb in markaa yacni la idin imtixaanayo markaa oo sanadkii mar ama labadii yani ama laba jeer sanadkii in la idin imtixaanayo sidaas miyaynan ogeyn uma laa yatuubuuna marka munaafiqiinta iyo waxyaabahaasay kasii hadleen marka qira'at ljumhuurna awalaa yarawna waa waxaa dhan marka munaafiqiintay u wada noqonayaan awalaa yarawna miyaynan arkaynin annahum iyaga yuftanuuna in la imtixaanayo fidnadaasi marka waxaa ku jirto saddex tafsiir oo ma'huur ah tafsiirka koowaad wuxuu leeyahay alsanatu waaljuuc sanadkiiba mar ama labo ayaa baahi lagu imtixaanayaa iyo abaar mujaahid baa sidaa ku fasiray tafsiirka labaad wuxuu leeyahay bilgazwi waaljihaad qataadaya xasan sanadkiiba mar ama labo miyaynan arkaynin in la imtixaanayo jihaadaa imaanayo rasuulkii baa dadka dhahaya qaswo iyo duulaana la aadaya imtixaan oo munaafiqiinta ku yahay marka meeshaan marka haddii sidaa loo macneeyo culimadu waxay kala baxeen hadday dadka muslimiintu awood leeyihiin oo xoog ay leeyihiin oo nidaamkoodu taagan yahu dhisan yahay ugu yaraan sanadkiiba mar inay markaa yacni jihaad sameeyaan in laga rabo sanadkiiba mar yani jihaadku mucadal inuu iska ahaado maya lama rabo sanadkii mar ama laba mar ugu yaraan sanadkiiba mar aayaddan iyay kala baxeen iyo siirada nebiga sala allahu alayhi wasalam siirada nebiga marka sidaasay ahayd dad marka waxaad dhahay waxaad arkaysaa dhahayo meesha laga soo qaldamayba waxay tahay siirada rasuulkay ku leeyihin dhalinyaradii siirada rasuulkaa loo akrinaa dagaalaa la baraa wax nacaybaa la baraa yani qofkaasi si yani taariikhdii nebiga haddaysan yacni haddii qalad laga sheegay qofku wuu dhihi karaa war taariikhdan aada nebiga ka sheegaysaan waa been sidaanayna been ku tahay waa baxdi laakiin haddaad adiguba og tahay taariikhdu nebiga inay sidii ay ahayd in loo sheegayo haddaad tiraahdid markaas kabacdi meesha laga xumaaday iyo waxa dhibaatada keenay waa siirada nebiga haddaad tiraa allana uu leeyahy laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana soo qofkaasi soo muslim kusii ahaana marka yani dad badan baa waxyaaba diinta looga baxo banaanka iska soo dhigtay xudayfa wuxuu dhihi jiray waagii hore nifaaqa waa la qarsan jiray waa la qarsan jiray nifaaqa hadda laakiin banaanku yaalaayuu dhihi jiray maanta maxaad u maleynaysaan marka maanta say idinla tahay marka macnahaas labaadna sidaasuu sheegayaa macnaha saddexaad waxa uu yahay yuftanuuna sanadkiiba waa la imtixaana maxaa lagu imtixaana bimaa yushiicu lmushrikuuna waxa ay mushrikiintu baahinayaan oo min alakaadiibi been ah calaa rasuulillahi sal l slam waasxaabihi nabiga asxaabtiisa oo lagu been abuuranayo fayaftatinu bidalika waxaa ku fidnoobayo man fii qalbihi maradun qofkii jiranaa qalbigiisu tafsiir saddexaadoo maathuura waay macnuhu waxay tahay sanadkiiba marbaa islaam yani nebigi iyo asxaabtiisa yay gaaladu dacaayadeynayaan dacaayaday suuqa keenayaan kuwaa qaad wixii awalba qalbiga ka bukay ha waa ogeyn inay saas ahayd kan inay dhacaysay waa wadaayaan marka waa ku waa imtixaanan yihiin marka walidaalika xitaa waxyaabihii soo maray nebiga waxaa ka mid ahaa ehelkiisii in wax laga sheegay qaswat almuraysic ifkiga xaaskiisii caaisha in lagu been abuurtay oo xadad weyn ay noqotay sumcaddaa looga dila waxay rabaan inay nebigii ilaahay oo alla uu kor yeelay oo rafacnaa laka dikraka uu yidhi inay sumcadda ka dilaan ay gogashiisa wax uga sheegayaan marka maanta waxaana aada arkayso da islaamka ama lagu waxuunan ahayn laga sheegaayo si qaldan loo fasiraayo dadyow la adeegsanayo qaab daran si xun islaamka u tarjumo biqasdin am bigayri qasdin ama ha u qasdeen ama yaynan u qasdine waxyaabahaasoo dhan waxaad dareemaysaa marka waa imtixaan la maraayo ayb kan jiran marka waa ku fidnooba qaala xudayfatu xudayfa wuxuu yidhi kunnaa nasmacu fii kulli caamin sanad kasta waxaan maqli jirnay buu yidhi kadbatan hal been aw kadbatayni ama laba been fayadilu bihaa waxaa ku dhumi jiray fi-aamun min annaasi kaiir dad badan ayaa ku baadiyoobi jiray sanadkii hal ama laba maanta mediaha maanta muxuu maraha social mediaha maanta gurigaagu joo gurigaaguu joogaa jeebkaaguu ku jiraa yacni waagaas haddii marka lagu fidnoobaayey maanta maxaa u malaynaysaa marka mid mulxida wixiisa ku faafsanaa mid cilmaaniya wixiisa liberaaliya wixiisa mid kaleo shuduudka jinsiga iyo ka shaqeeyo wixiisuu ku wadaa tacaaliim ayaa ka socoto dad wax magaradoo badan waa ku fidnoobaya waa iqanciyey buu ku ley ninkan wallahi si fiican u hadlayaa saddexda tafsiirba marka waa saddex tafsiiroo waaqici ah waayba ayb awalaa yarawna miyaynan arkaynin anahum iyaga yuftanuuna in la imtixaanayo la fidnaynaayo fii kulli caamin sanad kasta dhexdiisa maratan kol ow amase maratayni laba kol uma markaa dabadeed laa yatuubuuna ma soo noqonayaanoo ilaahay usoo noqon maayaan ballanka baxyada iyo waxaa ka bixi maayaan iyo nifaaqa kasoo noqon maayaan walaa hum maahan iyagu yadakaruuna kuwa waansamaaya waidaa maa unzilat suuratu nadara bacduhum ilaa bacdin hal yaraakum min axad waidaa maa haddii unsilad lasoo dejiyo suuratun suurad nadara bacduhum qaarkood waxay fiirinayaan ilaa bacdin bay eegayaan qaarka kale xaggooda yaquuluuna xaal ay dhahayaan iyagoo dhahayo hal yaraakum ma idin arkayaa min axadin ay axadun qof ma idin jeedaa uma markaa dabadeed insarafuu way gadoomeen waa gadooma uma uma markaa dabadeed insarafuu waa gadoomayaan sarafa allaahu ilaahay waa leexiyey quluubahum quluubtoodii buu leexiyey can ilhudaa hanuunkuu ka leexiyey biannahum bisababi annahum iyagu qowmun qolo inay yihiin qolada oo laa yafqahuuna aan waxba fahmaynin haddana marka xaalado ay jiraan oo nebiga asxaabtiisa iyo lala joogo oo arrin muhima laga hadlaayo muslimay iyagu iska dhigayaan waa imaanayaan markay soo fadhiistaan meesha fadhiyaan ee waxyaabo laga hadlaayo waxay rabaan marka majliska iyagoon la arkaynin inay aayar ay meesha uga dhex baxaan ay u dusaan markaasay marka hadalkan dhahayaan waidaa marka suuraddiina hadde waxay sheegaysaa iyagi ceebtoodii iyo wax badan bay ka warramaysaa waidaa maa haddii unsilad lasoo dejiyo suuratun suurad oo yacnii ay ku jirta munaafiqiinta ceebtooda nadara bacduhum qaarkood wuu fiirinayaa ilaa bacdin buu fiirinayaa qaarka kale yani qaarkood baa qaarka kale ayuu eegayaa yuu fiirinayaa yaquulu xaal ou dhahayo yacnii bacdigii baa dhahayo intay qaarkood qaarka kale fiiriyaan waa isfiirinayaan yaquulu xaal ou dhahayo marka hal yaraakumtan jumladan waa maquul qowl oo lasoo qadarayo jumladaa ficliyadana xaalay dhacaysaa yaquulu xaal ou dhahayo hal yaraakum ma idin arkaya ma idiin jeedaa min axadin ay axadun axad idaa qumtum haddaad meesha ka kacdaan ood baxdaan ma laydin arkayaa sidaasay dhahayaan uma markaa dabadeed insarafuu waa gadoomayaan marka waa dusayaan oo aayar bay marka u baxayaan marka maxaa aayaddu ay tay iyaga dhanba dadkay iska fiirinayaan diintu niyad uma haayaan daacad uma arkaan hawaab ma ka rajeynayaan naftaada iyo xoolahaaga ku ilaasha biso ayb oo marka ujeedkeedu wuxuu yahay dadkan maadaama ay kaa dad kaa tiro badan aada la joogtay kaa awood badan yihiin naftaada iyo maalkaaga ku ilaasho bis waayo waxa wixii intaa ka soo haro iska sheeka xariirow ka aaminsan yihiin meeshaas marka taasay aayaddu ay ay tusaysaa suuratu nuur aayadda ku jirtana waa la mid laa tajcaluu ducaaءa rasuuli baynakum ka ducaaءi bacdikum bacda qad yaclamu llahu aladiina yatasallaluuna minkum liwaadan ilaahay waa og yahay kuwa dusaaya oo tartiib aayar iyagoo inta dadka iska fiiriyo dhuumanayo rasuulkiina meesha uu joogo oo marka dibindaabye iyo rasuulka garabkiisu ay ka baxaan iyo waxaasay sameynayaan sarafa allaahu jumladan marka waxaa laga dhigi karaa jumla khabariyin ay iska tahay iyo jumla ducaa-iya sarafa allaahu ilaahay waa iilay quluubahum quluubtoodiibuu iilay can ilhudaa hanuunkiibuu ka iilay uu ka leexiyey marka aljazaau min min jinsi alcamal markay leexdaan ilaahay waa leexiyey hanuunkuu ka leexiyey jazaan wifaaqan waayo ilaahay cidiima dulminayo ama sarafa allaahu allah ka lee allah iilo quluubahum quluubtooda allah iilo oo duco waa laga dhigi karaa marka habaar macno ayb sarafa allaahu ilaahay waa iilay quluubahum quluubtoodiiba u iilay biannahum bisababi annahum iyaga yani hanuunkiibuu ka iilay biannahum bisababi annahum iyaga qowmun qolo inay yihiin qolada oo laa yafqahuuna aan waxba fahmaynin laqad jaaءakum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim laqad la wallaahi qad xaqiiqe ahayd jaa-akum waxaa idin yimid idinka rasuulun rasuul baa idin yimid rasuulka oo min anfusikum nafihiinna yani idinka nafihiinna ka ahaaday xaggeeda ka ahaaday rasuulka oo casiizun ay ku adag tahay calayhi isaga korkiisa maa canidtum canatakum dhibkiina uu ku culus yahay uu ku adag yahay dhibkiina an inaad dhibtootaan ma rabo dhibkiinaa ku adag ayb rasuulka oo xariisun ku dadaal badan ah calaykum korkiina ay calaa hidaayatikum hanuunintiina ku dadaal badan ra-uufun rasuulka oo ra-uufun turid badan bilmu'miniina mu'miniinta u turid badan raxiimun rasuulka oo raxiimun naxariis badan fain tawallow hadday jeestaan faqul dheh xasbii aniga ka igu filan allaahu waa allah dheh laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahane calayhi isaga korkii un baan tawakaltu tala saartay wa huwa isagu alleh rabbulcarshi carshiga rabbigiisii weeyaan kii abuuray waaye ee alcadiimi carshigii day alcadiimi aadka u weynaa markii laga soo hadlay de munaafiqiin iyo dibindaabyadooda iyo say rasuulka u dhibayaan ayaa waxaana loogu khatimay suuradda rasuulka shaksiyadiisa in naloo sheegay ayb waa shaksiyad aad u wanaagsan oo naxariis badan oo dadaal han dadka yacni maslaxadooda ku dadaalid badan ee dadka waxa dhibaayo ay dhibayaanoo wanaag daacadnimada nabiga sal lla l slam yaana loo tilmaamaya marka marka alla wuxuu leeyahay laqad la wallaahi qad xaqiiqae jaa-akum waxaa idin yimid rasuulun rasuul baa idin yimid rasuulka oo min anfusikum idinka idinka mid ah naftiinau ka xaggiinau ka ahaaday oo marka xaggiinau ka ahaado de quraysh buu nb carabow ka dhashay nebiga quraysh buu ka dhashay hooyadii aabihiiba waxay ahaayeen reer quraysh idinka nafsadiinu ka ahaadeen walidalika ibnu cabaas baa wuxuu wariyey xadiid dacfi uu ku jiro maa waladanii min sifaaxi ahli ljaahiliyati shay-un maa waladanii ilaa nikaaxun ka nikaaxi lislaam jaahiliyada zinadoodii iyo xumaantii ay sameey jireen aniga ima taabanin oo kama dhalanin nikaax waxaan ku dhashay nikaaxulislaam oo kale oo yiri nebiga sal l slam carabtuna waa qabtay nikaaxaan hadda islaamkoo naqaano waa qabeen xadiidkii caa-isha ee bukhaariga ku jiray kaana nikaaxu fi ljaahiliyati calaa arbacati anxaa nikaaxu waagii jaahiliyada afar noocou ahaa ilaa markii dambe ay tiri falamaa bucitha muxamedun sala alla l salam hadama nikaaxa annaasi dadka nikaaxooda waa baabi'iyey nebiga sal l slam ilaa nikaaxu annaasi alyowm ilaa kan ay dadka maanta isku nikaaxsadaan kaasuu baaqi yeelay oo hore u jiray waa reebay inta kaleu baabi'iyey marka rasuulka sal l salam min anfusikum marka la leeyahay iyagoo ka dhashay nikaax ka nikaax alislaam uuna ku dhashay salawaat ullahi wasalaamuhu calayhi marka hooyadii iyo aabihii inaysan diinba soo gaarin yani waxaan ujeedaa haddii la dhahosaa iyo haddii la yidhaha diin waa soo gaartay maynan rumaynin labadaba haddii la dhaho kol walba nebiga sal ll l slam isaga ma saameyneyso nikaaxuu ku dhashay nikaaxulislaam xadiidkaa marka saasuu tilmaamay xaqiiqdiisuna waa dhab ayb ibnu cabaas wuxuu aqriyay min anfasikum yani waxaan ka dhashay kuwiin idinkugu qiimiga badan sidaana waa loo macnay min ashrafikum wa afdalikum rasuulka oo casiizun ay adag tahay caleyhi korkiisa maa canidtum canatukum ayb dhibkiina yaa yaa isaga korkiisa ku adag marka casiizun waa iska sifa mushabaha waaye maa canidtum maada haddaan ka dhigno maada haddii aan ka dhigno masderiya masderka meesha ka dhalaalsamaayo waa faacil waay casiizu faacil yahay casiizun canatukum yani dhibkiinu waa adag yahay caleyhi korkiisuu ku adag yahay ee yacizu canatukum calayhi dhibkiinu waa ku adkaanayaa isaga korkiisa wixii dhib idiin ah waa ku adag yihiin haddii maada laga dhigo mawsuulo laga dhigana casiizun calayhi casiizun yani rasuulka oo casiizun ay shadiidun ou daran yahay calayhi isagoo korkiisa maa ay ladii kii ou daran yahay mar walba maada faacil waayo alladii kii ou daran yahay canidtum canidtumuuhu idinku aada marka ku dhibtoonaysaan rasuulka oo xariisun dadaa yacni dadaal badan ku dadaal badan ah calaykum ay calaa hidaayatikum ku dadaal badan idinka hanuunkiina ku dadaalis badan ayb ra-uufun turid badan bilmu'miniina u turid badan raxiimun naxariisasho badan tilmaantaa wanaagsan buu nabigu leeyahay sala allahu calayhi wasalam ayb marka axad la la khiyaano dibindaabyo lagu sameeya ma aha fain tawallow hadday jeestaan oo xaqii ay ka jeestaan oo iimaanka ay ka jeestaan dagaal ay kuu oogaan faqul dheh xasbii aniga ka igu filan allaahu allah yaa ayuha nabiyu xasbuka allaahu waman itabacaka min almu'miniinana waa soo marnay suurat lanfaal laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahani ayb calayhi isaga korkiisa un baan tawakaltu aan tala saartay marka laa ilaaha illaa huwa calayhi tawakaltu waa ku badan tahay qur-aanka laba maqaam waayo maqaamu alcibaada iyo maqaamu listicaana yani maqaamna ilaahay baa keligiis lagu caabudayo waa laa ilaaha illaa huwa daas calayhi tawakaltuna waa isticaano oo ilaahu adaan kuu tala saarana muhiimadaas weynay ka dhigan tahay wa iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin suurat huudna waxaan ugu tegaynaa in sha allah facbudhu watawakal calayhi facbudhu ilaahay caabud watawakal calayhi tala saara halkaanna faqul xasbiya allahu laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakaltu meeshaa marka waxaana lagu baraa darsigaan ku qaadanaynaa wuxuu yahay cibaadada aan ilaahay caabudayn xeeladeenna iyo awoodeenna iyo ma aha waa inaan ilaahay u kaa kaalmo weydiisano isaga uu noogu kaalmeeyo ayb laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga maahni calayhi isaga korkii un baan tawakaltu tala saartay wa huwa isagu alleh rabbulcarshi carshigii weynaa rabbigiisa waay wahuwa isaguna rabbulcarshi carshigii rabbigiisii waay yani carshiga rabbi in loo idaafay rubuubiyada alleh marna waa caam marna khaas iyadoo marna caam ahaana loo sheegaa marna khaas ahaan marna de waxay tahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa caam caalamiintao dhan uu rabbi uyaa saas marna rubuubiye khaasaa laguu sheegayo sida tan oo kale wahuwa rabulcarshi carshiguu rabbi u yaha lagu leeyahay maxaa macnaha ku jira ay tahay carshigaa makhluuq aad u weyn ah bani aadamka waxaa naga naga weyn dhulka i cerka lkhalqu samaawaati walardi akbaru min khalqi nnaas dhulka iyo cirka markii la fiiriyana kursigaa ka weyn sida xadiidka uu tilmaamayo kursiga marka la fiiriyana carshiga wuxuu ku wuxuu u noqonaa xalqad dhul weyn lagu tuuray faraanti yar haddaad dhul lamadegaana ku tuurto wuxuu noqonaa faraantigaas meeshaas waa ku waa ku dhex dhumaaba ayb marka carshiga makhluuq aad iyo aad u weyn waayo waa makhluuq allah abuuray marka wahuwa rabbulcarshi carshigii rabbigii rabbigiisii waayo rabbigii carshiga abuuray waay carshigii alcadiimi weyninka badnaa tafsiiru yani suurati tawba halkaas ayay aya ayuu ku dhammaaday suuratu yuunus suuraddaa marka magaceeda suuratu yuunus ayaa la yidhaahdaa sidaas hadda marka waxaan uga soo baxnay sabcu diwaalkii suuradihii toddobada ee dheeraa baan halkaa kaga soo baxnay wuxuu waxaan gelaynaa marka suwarka la yidhaha almi-iin almi-iin kuwa boqolleyda mi-iinka suwarkaa marka boqol iyo wax lamida waa aayadahooda ee suuratu yuunus baa ugu horeyso nabiyullaahi yuunusay ku magacaaban tahay falowlaa kaanat qaryatun aamanat fanafacaha iimaanuha ilaa qowma yuunusa lamaa aamanuu sidiisaa lagu sheegay saasaa loogu magacaabay waxaana la yidhaahdaa suwarkan aliflaam raa bay ku wada bilaabanayaan racdi marka laga reebo oo aliflaam miim raa iyada ku bilaabanayso intaasna marka waxaa la yidhi intooda badan intooda badan waxaa ku jiro ambiyay ku magacaaban yihiin suuraddan nebi bay ku magacaaban tahay suuratu yuunus ta ku xigta waa suuratu huud midda kusii xigta waa suuratu yuusuf racdi iyada nebi kuma magacaabo suuratu ibraahim ayaa ku xigta nebi bay ku magacaaban tahay suuratu lxijrina waa iska sidaas oo kaleo saalix meesha uu deganaayo waya ambiyay marka ku magaay ay ku magacaaban tahay suuraddan marka waxay aada uga hadlaysaa arkaanuliimaanka bachiga iyo nushuurka waxay ka hadlaysaa aliimaanu billahi ilaahay oo la rumeeyo nubuwada waxyiga aliimaanu birusul rususha oo la rumeeyo wahaakada macaanidaasay marka suuraddaani ay ka warrameen qaala tacaala allah wuxuu yihi bismi illaahi اraxmaani الraxiim alif laam ra tilka taadaas aayaatu lkitaabi kitaabkii aayadihiisii waaye kitaabkii day alxakiimi wax xukumaayey alxakiimi alxaakimi ee wax xukumaayey isaga saa waa la yidhi kitaabkii day alxakiimi almuxkami ee la sugay qalad iyo qallooc midna aan lahayn ee la sugay waa faciil bimacnaa mufcal almuxkam ayb waqiila waxaa la yidhi waa faciil bimacnaa mafcuul marka muxuu noqonayaa kitaabkii day alxakiimi almaxkuumi bihi isaga wax lagu xukumaayey almaxkuumi bihi marka alxakiimtaasa saddex macnaan marka alxaakim almuxkam almaxkuumi bihi intaba waa lagu waa lagu macneeyey tilka taadaasi aayaatulkitaabi kitaabkii aayadihiisii waay kitaabkii day alxakiimi alxaakimi wax xukumayey ama alxakiimi almuxkami la sugay aayaadkiisii baa la sugay yani almuxkamu bilxalaali walxaraami walxuduudi walaxkaami baa lagu sugay ayb ama kuwaasu wax ku xukumaya waa faciil bimacnaa mufcal bidaliili qowlihi tacaala kitaabun uxkimat aayaatuhu fii suuratihu alxaakimna waa lagu macneeyo wanzla macahum lkitaaba bilxaqi maxaa la yihi liyaxkuma bayna annaasi si uu dadku uxukumo kitaabku marka xaakim waayo waa xukuma waqiila huwa bimacna almaxkuumna waa la yihi almaxkuumu bihi isaga wax lagu maamulaya macnaha ayb xasan lbasri wuxuu yihi xakama fiihi bilcadli wاlixsaani waitaa'i di lqurba wاnnahyi can اlfaxshaaءi wاlmunkari wاlbagyi xakma fiihi bاljannati liman adaacahu wbالnaari liman casaa intaba waa u xukumay oo dhexdiisaa marka loogu xukumay akaana lلnaasi cajaba an awxaynaa ilىa rajuli minhm akaana miyuu u ahaaday miyuu ahaaday an awxaynaa iixaaunaa annaga waxyooshadeenna ilaa rajulin nin intii ka ah aan u waxyoonnay ninka oo minhum iyaga ka mid ah cajaban miyuu ahaaday layaab miyuu ahaaday ayb linnaasi dadka miyuu u ahaaday layaab ayb ama linnaasi ku dadka cajab gelinayo miyuu u ahaaday ayb an andir innaasa ay andir dig annaasa dadkii u dig wabashiir u bishaarey aladiina kuwii aamanuu rumeeyey anna lahum inay leeyihiin iyaga qadama sidqin run yacni saabiqadeeda iyo horeynteeda run horeynteed inay leeyihiin ayb cinda rabbihim rabbigood agtooda inay agtiisa inay ku leeyihiin qaala alkaafiruuna gaaladii waxay dhaheen ina haadaa kani la saaxirun saaxir waaye saaxirka oo mubiinun iska cad ina rabbakum rabbigiin allahu waa macbuudka xaqa lagu caabudo alladii allihii khalaqa abuuray waa samaawaati ciraryaalo waalarda dhulka abuuray fii sittati ayaamin lix maalmood dhexdood ku abuuray uma markaa dabadeed istawaa wuxuu ka saro maray cala alcarshi buu ka saro maray carshigii yudabiru waa maamulayaa alleh almra khalqiga shanigiisa ayuu maamulayaa maa min shafiicin ku ergeeyaa ma jiro ilaa min bacdi idnihi idinkiisa ka gadaale maaha dalikum kiinaas lasoo sheego tilmaamahaa leh allaahu weeyaan macbuudka dhabta ah rabbukum rabbigiin waaye facbuduu caabudahu isaga caabuda keligii afalaa tadakaruuna miyaydnan waansamaynin ilayhi ilallaahi alle intii ka ah ayaa marjicukum rujuucukum noqodkiinu ou ahaaday jamiican xaalaatihin dhammaantiin wacdallaahi wacdallaahu dalika alla sidaabuu ballan qaaday ayuu yaboohay oo ballan qaaday wacdallaahi alla yaboohiisau yaboohay ballanqaadkiisau ballan qaaday xaqan waxaqa dalika xaqan waana sugay arrintaas sugitaan innahu alleh yabda-u isagaa yabda-u bilaabayo alkhalqa abuuristu bilaabaya uma markaa dabadeed yuciidu waa soo celinaya hu khalqigii liyejziya si uu u abaalmariyo aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha suusuuban bilqisti cadaalad uu ugu abaalmariyo iyo waladii waladiina kuwii kafaruu kufriyeyna lahum waxay leeyihiin iyagu sharaabun wax lacabo sharaabka oo min xamiimin biyo kulul xaggooda ka ahaaday iyo wa cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshadooda ay ahaadeen darteed yakfuruuna inay ilaahay diidayaan oy rabbi ku kufrinayaan markii horeba marka aayaddu waxay ku bilaabatay nubuwada iyo risaalada in la sugo waayo risaaladu waxay aasaas u tahay diinta saldhig iyo aasaasay u tahay haddaan iyada marka la sugin qofkii shaki uga jira aan xujada lagu oogin oo dadka laga dhaadhicinin risaalada muhimadda ay leedahay dadku waxay noqonayaan dad marka ma toosi karaan ummaddaani risaalo la-aan iyo nu nubuwadii hadday ka dhex maqan tahay ma toosayaan oo risaaladii ilaahiga ahayd aynan dhex oolin meeshaas marka walidaalika cadowguna arrintaa waa dareensan yahay oo afar iyo labaatan saac waxuu ka doodo waxay tahay waxyiga iyo risaalada iyo siduu dood uga furi lahay qur-aankii iyo sunnadii iyo maanta dhan dood halkaas waxyigii baa dood laga furay ilaahay aayadan hore marka suuradda waxaaba lagu bilaabaa waxyiga miyaa inaan qof u waxyoono miyaa la yaab le baaba lagu bilaabi layaab male akaana linnaasi hamzada waa macnaha alinkaar waa inkaar baa kuwi arrintaa wax lala yaaba ma ahan marka kaanadan waa naaqisa ismiga kaana ah waa an owxaynaada dambe waay cajabanna marka waa khabaru kaana linnaasi waxaa furan in kaanada lagu tacallujiyo cajaban in lagu tacallujiyo waa iska furan tahay oo waayahay cajaban haddaan masder ka dhigno macmuulkiisi inuu kasoo hormaro maxaa laga yeelaa waxaa laga macnaynaa cajabanta markaas mucjiban ama mucjaban yaa laga macnaynaa markaasna wasfigaasna marka waa wuxuu ogolaanaa marka inuu ka hormaro macmuulkii macmuulkii inuu soo hormaro dhib ma leh sidaa haddii loo loo macneyo ayb linaasi waxaa kaloo linaasida waa la xaalay karaa maadaama hadday cajabanba ka daba marto sifay noqo lahayd linaasida jaari majruur hadda nakiradiibuu kasoo hormaray waa la xaalayn waa la xaalayn karaa intaasoo wujuuhba linaasida waa ku banaan tahay marka alla wuxuu leeyahay akaana yani miyuu ahaaday an awxaynaa iixaa-unaa waxyooshadeenna ilaa rajulin nin aan u waxyoonay xag intii ka ah ninka oo minhum iyaga kamid a dadkii ka mid ah uwaxyooshadeenna miyay ahaatay aanu nin iyaga kamida u waxyoonay cajaban miyay ahaatay la yaab mucjiban arrin yaabgeliya miyay ahaatay linnaasi dadka yaabgeliya miyay ahaatay marka cajabantaan ku tacallujinay saamakan leenaha wax dadka yaabgeliyo miyay arrintaa iyadaa ay ahaatay ama linnaasi dadka u ahaatay kaanada marka in lays saasna waa la yeeli karaa ayb marka inaan qof iyaga kamida u waxyoono miyaa la yaab dadka la noqotay waana shubho marka aad u daran qur-aankuna marka mar meelo badan uga hadlayo fii suurati alisraa alla wuxuu yihi wamaa manaca annaasa an yu'minuu id jaa-ahum lhudaa ilaa an qaaluu abacaha allahu basharan rasuula dadku wax kale hanuunka kama celinin ilaa inay yidhaahdeen ilaahay bashar oo rasuula mau soo dire hadduu soo diraa malaa'ig mau soo dira qaar waxay yidhaahdeen mushrikiin alcarab waxay dhaheen yatiimu abi aalib markuu wax kusoo dejinaa dad kale maal la waayey xataa xataa haddii dad lagu soo dejinaa kuwii magaca badnaayoo la yaqaanay oo odayaalka ahay aawa markaas waa ka ilaahay dhahay allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatahu ahum yaqsimuuna raxmata rabbika iyaga maa naxariista rabbigaa qaybinayo ilaaha qaybiye naxariista kan muxuu u yeelay kan muxuu u yeeli waysaan muxuu u yeelay kulligeed xujaji laga wada jawaabay wey an andir innaasa antaani marka waxaa bannaan in laga dhiga tafsiiriye ayb waxyi haddii la sheegay de meesha macno qowlaa yaala maxaa loo waxyooday marka an andir ey andir udig dadka sidaas marka waa la dhihi karaayo way bannaan tahay waxaa kaloo bannaan anta in laga dhigo mukhafafa min athaqiila damiiru shanina damiirkeeda laga dhigo qowlna lasoo qadaro oo markaa uu noqdo tarkiibku an andir innaasa annahu shaniye ana shana shanigu qowlunaa waayo shaniga weyn waa qowlunaa qowlkeenna aan annagu aan leenahay andir udig nebi maxamedow annaasa dadka udig wabashiir u bishaarey aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyna u bishaarey ana lahum inay leeyihi biana lahum inay leeyihiin ugu bishaaree qadama sidqin run horumarkeed ay ana lahum saabiqata sidqin saabiqo oo yacni run ah inay leeyihiin iyo fadli iyo manaasil u horumartay oo wanaagsan yacni inay leeyihiin sidaa ibnu cabaas isaga wuxuu ku fasiray ajran xasanan maxaa ajrigaas muxuu ka dhashay ajrigaa bimaa qadamuu min acmaalihim waxay hormarsadeenoo camalkooda ayb sidaa marka waa leey qadamkii baa marka sidqi loo idaafeeyey waana nactigiisa ana lahum qadama sidqin waa min idaafati lmawsuufi ilaa sifatihi yani yani horumaritaan run ah bay leeyihiin oo waxay soo hormarsadeen oo camaashoodii bay ku leeyihiin ayb waa masjid uljaamic iyo waxaba alxasiid iyo oo kala wa qaalalka yani cinda rabbihim rabbigood agtiisay uga sugnaatay ayb qaala alkaafiruuna gaaladii waxay dhaheen ina haadaakani la saaxirun marka rasuulkan loo waxyooday markaas ujeedaan la saaxirun ku saaxira waay mubiinun oo sixirkiisu cadyahay iska cad yani mubiinun muujistay sixirkiisa mubiinun cad labadaba waa abaano waa laga keeni karaa quraada qaar waxay aqriyeen ina haadaa la sixrun mubiin ina haadaa kan oo qur-aanka ah marka saasay ujeedaane ayay dhahayaan la sixrun sixir waa sixirka oo mubiinun cad ina rabbakum rabbigiin kan idinka idin abuuray idin maamulayo idin leh allaahu waa kan dhabta lagu caabudo ina rabbakum allaahu rabbi iyo allah macnaheed maxay kala yihiin macnaha waxay tahay axadka idinka idin abuuray oo idin maamulaayo oo idin leh axadkaas waayo kan cibaadadiisu ay runta tahay wax aan idin abuurin wax aan idin abuurin idin lahayn aan idin maamulaynin macbuud dhab ah ma noqon karo waa macbuud faalsa ah oo dadku ayagu ay dhoo dhoobteen oo ay samaysteen marka waa meesha laga yihaaha marka tawxiid rububiya yastalzimu tawxiid aluluhiya rabbinimo inaad alla u qirto waxay laasimsanaysaa oo adiga kugu laasiminaysaa inaad isaga keligiisa caabudo laakiin ma keenayso markiiba haddaad ilaahay rabbinimo u aqoonsan tahay macnaheedu inaad caabudday ma aha waa lagaa rabaa cibaadada taa ogow waa daliilkii ilaahay cibaadada ku mutaystay la imaamo marka cibaadadii haddaad tiraa waa ogolahay mid ka hore laakiin cid kalean caabudayaa waa nafsi shirkigii quraysh reer quraysh walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati walarda layaquuluna allah waxaa noo imaan doonto qul man yarzuqukum min alsamaai waalardi am man yamliku samca walabsaara waman yukhriju alxaya min almayiti wayukhriju almayita min alxayi waman yudabiru lamra fasayaquuluuna allah maxaa la yidhi marka faqul afalaa tattaquun kan daliil waayo kaasuu daliil u yahay marka haddaad tiraa labaduba isku mid waayana adigii baa marka mushrikiin alcarab inay muslimiin yihiin oo kale adaaba ka dhigaayan waayo ilaahay in loo aqoonsado inuu khaaliq yahay maaha waxa lagu islaamayo taas maaha waxaa lagu islaamaa in cibaadada isaga keligiis loo qiro keligiisna la caabudo ayb ina rabbakum rabbigiin idinka idin abuuraya idin yani idin leh oo idin maamulaya allahu waa macbuudka xaqa lagu caabudo way marka qofku aduu hadduu ku yihaaho marka qof ilaahay qeyrkii caabuda waxaa unu tiraahdaa waxaanaad caabudaysaa ma aada caabud ileedahay aniga miyay abuureen maya nolosha aan noolahay maamulkeeda waxma ku leeyihiin maamulka waxaan u jeedaa roobaa imaanayo abaaraad dhacayso colaadaa imaanayso masaa-ib baa imaanayso ayagu waxma ku leeyihiin awooddaas iyo maamulkaas waa maya kuma laha adduunkan markay imaanayeen dhulkaan iyo cirkaan iyo waxma ku lahaayeen maya inaad caabud idhahdaba waa qalad marka axadkii intaas iska leh yaa cibaadada astaahila alladii allihii weyaan khalaqa samaawaati samaawaat abuuray waalarda dhulka abuuray fii sittati ayaamin lix maalmood dhexdooda ku abuuray suuratu alcaraafan kusoo marnay aayaddan mid lamida uma istawaa uma dabadeed istawaa wuxuu ka sara maray cala alcarshi carshigiibuu ka sara maray xaggaasna waa kusoo macnaynay istawaa calaa wartafaca waa kor noqday yudabbiru wou maamulayaa alle almra amarka ayuu arrinkau maamulayaa amra alkhalqi khalqiga arrimihiisa kullihi dhammaantiis khalqigoo dhan culwiyihi wa suflihi kiisa kore iyo kiisa hooseba alla maamulaayo maa min shafiicin ku ergeynayaa ma jiro ilaa min bacdi idnihi idinkiisa ka gadaale uun maahani yacni ilaahay marka mulkigiisa cid wax ka qaadan karta male waay waa alla awood badan qof wax ka qaadan karana ma jiro ciddii ergeynaysana markau isaga u fasaxay ergey kartaa waa rabbi mulkigiisu aan marka laga adkaa karin marka aayadda macnaha ku jira waa allah nala baraa annaga ma u baahannahay ilaaha aan caabudayna inaan baranno mase waa naqaanaa uma baahnin waa u baahannahay inaan baranno kullamaa ilaahay tilmaamihiisa laga sheekeeyana kulamaa qofka iimaankiisu xoogeysanayo ayb haddii kale qur-aankaba saan ugama hadleen dalikum kii naasi allahu weeyaan macbuudka dhabta lagu caabudo rabbukum rabbigiin waay facbuduu caabudahu isaga keligiisa caabuda waa lagu celceliyay dalikum kii naasi lasoo sheego tilmaamahale allahu macbuudka xaqa lagu caabudo rabbukum rabbigiin waaye facbuduuhu isaga keligiisa caabuda ay waxiduuhu keligii caabuda afalaa tadakaruuna afalaa tadakaruuna mayaydnan waansamay ilayhi ilallaahi alle intii kaabaa marjicukum noqodkiinu ou ahaaday jamiican xaal aad tihiin dhammaantiin wacdallaahi wacdallaahu dalika alla kaagaa buu yaboohay wacdallaahi ilaahi yaboohiisa ballanqaadkiisa u ballanqaaday xaqan wa xaqa dalika xaqan ama wa axuqu dalika xaqan waa sugayaa arrintaas sugitaan inahu alle yabda-u wou bilaabayaa alkhalqa khalqiga isagaa bilaabo uma markaa dabadeed yuciiduhu waa soo celinaya khalqiga isagaa marka horena bilaabo isagana waana soo celinaya liyajziya muxuu usoo celinaa khalqiga si uu u abaalmariyo aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wacamilu saalixaati acmaashiisuu suubanaa la yimid yani camaladii wan wanaagsanaa camal falay bilqisdi cadaalad buu ku ugu abaalmarinaya mu'miniinta dhexdooda cadaalad say u kala camal badnaayeen say u kala khayr badnaayeen halka marka aakhira waxaa laysu soo celinaa dhanbaaba waxay tahay dadka in la abaalmariyo ayb meelo badanna liyabluwakum ayukum axsanu camalan iyo meelo badan baa rabbi subxaanahu watacaala uu uga hadlaa arrintaas liyجزiya اladiina asaa-uu bima camiluu wayجزiya اladiina axsanuu bاlxusnaa wاladiina kuwa kafaruu kufriyey lahum waxay leeyihiin sharaabun baa usugnaaday sharaab wax la cabo kaa oo min xamiimin biyo aad u kulul xaggooda ka ahaaday kuwaasna helayaan iyo wacadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mulimun xanuujinayo bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshada ay ahaadeen darteed yakfuruuna inay ilaahay ku kufrinayaan huwa alle alladii allihii weeyaan jacala ka yeelay ashamsa qoraxdii diyaa-an mudii'atan tu-ifaysa ka yeelay waalqamara dayixiina nuuran munawiran mid wax iftiiminaya ka yeelay waqadara alla waa jaangooyey hu ay lahu lilqamari dayixii wuxuu u jaangooyey manaasila meelo ou dego makaanu degitaano litaclamuu saad u ogaataan cadada siniina sanadada tiradooda walxisaaba ee xisaabka saad u ogaataan maa khalaqa allaahu alla ma abuurin dalika kaagaasi lasoo sheegay ilaa bilxaqi isagoo xaq ku dheehan maaha ilaa multabisan xaal uu yaku ku dheehan maahana bilxaqi ku dheehan xaq ama ilaa bilxaqi xaq unbuu ilaahay u abuurayo iska abuuro iska cayaar cayaar uma abuurin ilaahay ayb yufasilu ilaahay waa kala dhigdhigayaa al-aayaati aayadahu kala dhigdhigayaa liqowmin ba u kala dhigdhigayaa qowm qowmka oo yaclamuuna wax garanayaan caalamkii markii laga soo hadlay yacnii sida alla uu dhulka iyo cirka iyo abuuritaankooda haddana wixii ku dhex jiray waxyaabihii ugu waaweynaa aayaadka qoraxdii dayfi huwa alla aladii allihii wayaan jacala ka yeelay ashamsa qoraxdii diyaa-an mudii'atan tu ifayso qoraxdu markay subixi saa-i usoo baxdo iyadoo dhulka dhan ayba iftiiminayna tu ifayso wlqamara dayci mid ifinay yani huwa alla aladii allihii wayan jacala ka yeelay ashamsa qoraxdii diyaa-an mudii'atan tu ifayso waalqamara dayxina nuuran ka yeelay munawiran mid wax iftiiminayo dayxu markuu jiro mugdina uu yahay nalalkan iyo lama rabe marku dayax jiro meel mugdi ka jiro waa iftiiminaa dayax waqadarahu waqadara lahu ilaahay wuxuu u jaangooyey hu ay lahu lilqamari dayaxa manaasila buu u xadiday meelo uu dego litaclamuu si maxaasaa loogu yeelay litaclamuu si aada u garataan cadada siniina sanadaha tiradooda si aada u garataan yani sanadku xisaabtiisa waa idinka dhumee haddii kale ayb iyo wal xisaaba iyo xisaabti xisaabtii marka cibaadada ku xiran oo yacni de ramadaankii inuu dhashay in kale bisha bilaha xajka oo kale in lagu jiray in kale naagihii baa ku ciddo tirsanayo deymihii dadka ay isa siiyaan waqtiyadoodaa kusoo gelayo wax tiro badan baa xisaabtii marka meeshaa kus ayaa ku jira ayb ayb maa khalaqa allaahu alla ma abuurin dalika kaagaasi ilaa bilxaqi xaqnimo xaq unbuu alla ku abuuray maaha inuu iska abuuray iska laabayo adduunyada saa looga tegaayo ma aha ayb marka waa inaad fahamto haddii ilaahay dhulkan iyo cirkan iyo koonkan uunan maalaa yacni uunan u abuurin waa inaad fahamta adiga maxaa u joogtaa adduunyadan adduunyadan inaad maal shaqayso magac inaad yeelato inaad shahaadaad qaadato maa u nooshahay mase muhiimad kalea jirto adiga lagu abuuray dadku inay ku fakeraan waa muhim weliba dhallinyarada gaar ahaan waqti waxaan ku jirnaa maadada iyo culumtan yacni maadiga duqyaan iyo xadgudub badan ay noloshii ku samaysay ayaan ku jirnaa ardayga maanta dhan shahaado soo ku xasili lahay magac soo ku yeelo lahay shaqo u heli lahay waxyaabahaas ku jiraa waxaa dhumay marka oo meesha ka maqnaanaya marka isagoo sidaasaa marka uu dhimanaa wixii loo abuuray marka maxaa adduunyadan u joogtaa in la isweydiiyo su-aasha labaad xaggeed u socotaa waa inaan isweydiin xaggeen u soconaa hadii su-aasha saddexaad waxay noqonee meeshaad u socoto hadday aakhiro iyo ilaahay xaggiisa noqoto maxaa kaa hortaagan maxaa kaa hortaagan inaad noloshaas aakhiro ku guulaysato maxaa kaa hortaagan waa shahwo iyo shubha waa suuratu tawba waa waa kusoo marnay kaladiina min qablikum kaanuu ashadda minkum quwatan marka markaad dhallinyar tahayna shahwada iyo yaa xoog badan shubhada lafteeda culumtan hadda la dhigana iyo jaamicaadkan iyo acdaa ulislaam iyo shubhooyinkoodu waa sii badanayaan marka waxaa kaa hortaagan inaad fiiriso saddexdaas su-aal inaad isweydiisid haddii aan saddexdaas su-aal la isweydiinin adduunyada waxaan u joogno cadaab un baan ka kororsanaynaa ilaahan ka magan karnayna nin walbo marka taas ku faker haddaad jaamacad dhigatood b h d ku jirto iyo haddaad master ku jirto iyo haddaad baclorius ku jirto iyo haddaad geel raacayso intaas inaad ka fikerto waa lagaa rabaa ayb maa khalaqa allahu dalika ilaa bilxaqi qofkii ilaahay tawfiiq waafajinana hadduu intaas ka fekero wanaagu gaaraan waxa ugu badan oo gaalada ay ku islaamaan dad badan markaad la sheekaysato waxaa ugu badan waxaa ka maqan waxaa la yidhaha maxaa adduunyada u joogtaa markaad weydiisid buu kuleeyahay adduunyada waxaan u joogaa inaan wax barto waxaan inaan shaqaystara waxaan cuno inaan helo shahwo haddaan u baahanayo waxaan koro inaan helo khalaas ninka ugu roon marka wuxuu ku leeyahay inaan dadka dhibin intaas inaan waana shaqo tagaa dadna ma dhibo khalaas markaad tiraadid war xoogaa saacad fakaro adigii xayawaanka marka maxaa is dheelitihiin su-aashaasaa daba taallaa imaanayso ilaa xayawaanku risqigana waa raadiyaa qaarkoodna wax maba dulmiyaanba soo maa xayawaanku qaarkiis waa iska hebed wax ma dulmiya shahweye markau u baahdana qaabka u gudanaa waa yaqaanaa adiga marka xayawaanka maxaad ka duwan tahay jawaab ma helaayo marka ninkii ilaahay markaas waddo fiican oo hanuun uu ugu talagalay waa fakaraa waa hanuunaya marka islaamnimadu waa nicmo weyn waay annaga ilaahay ma gashan yacni qasab uguma lihin waa tafadul ilaahay inaan nagu fadilay nagu siiyey waa inaan ilaalina marka aadna uga fikirno rabbina aan ugu shukrino maa khalaqa allahu alla ma abuurin dalika kaagaasi ilaa bilxaqi unbuu ku abuuray xaqnimo yufasilu ilaahay waa kala dhigdhigaa alaayaati aayadihii buu kala dhigdhigayaa liqowmin buu u kala dhigdhigayaa qolo qolada oo yaclamuuna wax garanaya ina fi اkhtilaafi اleyli wالnahaari wma khalaqa allahu fi الsamaawaati wاlardi laayaatin liqowmin yattaquun haddana waxaa naloo sheegayaa wax aan ku dhex jirno yani darafka aan ku dhex noolnahay baa nala laga hadlaa maalin iyo habeen aan ku dhex jirnaa anaga waqtigeenna waa maalin habeen maalin habeen saas oo marka arrintaasi arrin ruutiini ah miya inaad habeen maalin habeen maalin habeen maalin isaga jirto ma iska ruutiini ah mise in laga fekeray u baahan tahay alla wuxuu leeyay ina fi ikhtilaafi leyli habeenka iyo wanahaari iyo maalinka isweydaarkooda iskhilaafitaankooda mid uu ma soo gelaayo mid baxaayo mid soo gelaayo mid baxaayo iyo wamaa waladii kii khalaqa allaahu alla uu abuuray fi samaawaati ay khalaqahu llaahu alla uu abuuray fi samaawaati uu ku abuuray ciraryaalo dhexdooda walardi dhulka dhexdiisa uu ku abuuray ama korkiisa la aayaatin baa ku sugan calaamaad waxdaaniyada alla tusayso liqowmin bay ugu sugan tahay yattaquuna ilaahay ka dhowrsanayo oo rabbi ka cabsanaya ina fi ikhtilaafi lleyli habeenka iskhilaafkiisa iyo wanahaari iyo maalinka iskhilaafka habeenka iyo maalinka dee iftiinka iyo mugdiga waa ku kala duwan yihiin inay isweydaaranayaan mid markau baxo mid kalaa joogo labaduna ma wada maqna labaduna hal mar islama wada joogaan waa isweydaaranayaan annagana waa ku dhex noolnahay marka cumrigeenna kaasuu ku xisaaban yahay habeenaa dhammaaday maasaa la soo kacay berri waqtigaasaa la joogaa berri dambe waqtigaas bishaasaa dhammaatay sanadkaasaa dhammaaday annaga nolosheena yaa dhammaanaysa marka adduunyada marka dambe marka rabbi wuxuu leeyahy ina fi ikhtilaafi leyli habeenka iskhilaafkiisa iyo wanahaari iyo maalinka isweydaarkooda dhexdooda iyo wamaa waladii kii khalaqa allaahu khalaqahu llaahu alla uu abuuray fi samaawaati samaawaat dhexdooda uu ku abuuray walardi dhulka dhexdiisa uu ku abuuray la aayaatin baa ku sugan aayado calaamaad waxdaaniyada alla lagu garto liqowmin ay ugu sugan tahay yattaquuna dhowrsanayo oo ilaahay ka cabsanayaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi waasxaabi